alxamdu lilah wsali allaahuma calaa nabiyina muxamedin waaalihi wasaxbihi wasalam wabacd aayadda u dambaysta suuratu alxashr suuratu lmujaadala ayaynu ka qaadaynaa waxay ka warramaysaa qofka muuminka ahi abtirsimadiisa dhabta ah inay tahay taymaamkiiyo islaamnimada haddii ta ehelnimadu taa ay khilaafto waxba kama jiraan suuraddanina way ka warramaysaa aakhirkeeda suuradda ku xigta suuratu alxashri ee mumtaxina suuratulmumtaxina iyana way ka warramaysaa haddii labadii qof ee ehelka ahaa ee aftirsimadu isu keentay ay ku kala tagaan qadiyaddii mabaadida oo midna u gaal noqdo midna u islaam noqdo abtirsimada la tixgelinaya waa ta islaamnimadaba raggii casharada ku bixiyeyna ilaahay baa halkan ku ammaanaya ee tusaalaha ku ahaataa waa qadiyat alwalaa walbaraa min aliimaan inuu qofku ciddii la xidhiidhinayo ama ciddii gacal iyo nacab inuu kala garto ama sokeeye iyo shisheeye erayada siday u isticmaalaan soomaalidu maahe nacab iyo gacal ka isku reeriyinna waa gacalka kalena waa nacab ama shisheeyana waxa weeye kaana isku qolada ahayn sokeeyana waa kay isku qolada yihiin ama ajinabi iyo muwaatin sida dee iminka haddii xagga kale loo kacana marka cumuuman arrintaasi halka ay ku sal leedahay ilahay u xusa laa tajidu heli maysid qowman yu'minuuna billaahi walyowmi alaakhir qola ilaahay iyo aakhiro rumaysay waaduuna inay xidhiidhinayaan man xaadda allaha wa rasuulah ilaahay iyo rasuulka cidda la colaatantay ee khilaaftay ma xidhiidhinayaan oo ma jeclaanayaan walow kaanuu haba ahaadeen kuwaa ilaahay iyo rasuulka khilaafay aabaa'ahum aabbayaashood aw abnaa'ahum inamadoodii aw ikhwaanahum walaalahood aw cashiiratahum ama xigtadoodii midkay doonayeen intaaba ha ahaadeen ulaa'ika kuwa sidaa yeela ee sokeeye ka dhigay qofkaa la rumeeyey shisheeyana ka dhigay ka ilaahay diiday kataba waxa uu ku sugay uu ku qoray fii quluubihim qalbiyadooda al-iimaana buu ku qoray shay haddii meel lagu qoro wuu ku adag yahay wey iimaanka ayuu qalbigooda dejiyey qalbiga waxa loo xusay waa meesha marka qofka wixii ay ka gaadhaan ay kaga sugmaan uu tirsan yahay waayadahum wuxuu ku xoojiyey biruuxin minhu nolol ilaahay xaggiisa ka ahaatay waa nolosha uu leeyahay iimaanku wa yudkhiluhum waxaa ilaahay u gelinayaa jannaatin tajrii min taxtiha alanhaar jannooyin hoostooda ay qulqulayaan webiyaasha khaalidiina fiihaa way ku waarayaan radia allaahu canhum ilaahay baa ka raalli noqday ragga sidaa yeelay dadka sidaa yeelay rag iyo dumar mid kasta aadeen wa raduu canhu iyaguna ilaahay bay ka raalli noqdeenoo wuxuu siiyey bay ku mabsuudeen ulaa'ika kuwa tilmaamahaa leh xisbullaahi waa ilaahay jamaciisii iyo kuwa ilaahay uu jecel yihi alaa waa dad ilaahay weeye kuwaas alaa hooya ina xisba allah ilaahay dadkiisu humulmuflixuuna waa kuwa horu maray iyaga unbaa liibaano horu maray maalintii badar baa wacdala ay muujiyeen asxaabta qaarkood ayaa aayaddu ay ishaaraysaa bay leeyiin aimatu tafsiir walow kaanuu aabaa'ahum waa waxaa masal loo soo qaataa tusaale abuu cubaydata bnu ljaraax oo kale aabbihii baa soo ataagay maalintii badara hadduu ka meermeerayna meeluu ka maru waayo khaaraji aw abnaa'ahum abuubakar oo isku dayay inankiisii aw ikhwaanahum walaalahood sida miscab ibnu cumayr uu sameeyey oo kale oo mid ay walaalyihiin riwaayanka qaarkood inuu dilay bay sheegaan aw cashiiratahum ama tolkood iyo xigtadood sidii cali iyo cumar iyo xamse iyo ay ku ahaayeen raggii ay ilmaadeerka ahaayeen ay qaarkood dhaawaceen qaarna dhinteenba sidaasaa loo baahan yahay qofku maxaa yaa uu gacal ka dhiganaya yaase aanu ka dhiganayn taasay la xidhiidha aayaddu inoo caddaynsa idan markaa nasku waxa uu saxayaa dadku siday u kala xigaan qofka ama siday ugu kala sokeeyaan waa arrin la xidhiidha albuqdu fi illaah alxubbu fi illaahi waalbuqdu fi illaah ilaahay dartiina inuu dad u jeclaado ilaahay dartiina inuu dad u naco suuraddan laydhaha suuratu alxashri waa sagaal iyo konton tartiibkeedu waa aayaadkeedu waa afar iyo labaatan waxay ka warramaysaa qisadii reer banu nadiir nimankii reer banu nadiir la odhan jiray yuhuuddu saddex qolo iyagoo ah ayuu nebigu yimi calayhi salaatu wasalaam madiina qolo waxaa la odhan jiray banu qaynuqaac qolana banu nadiir qolana banu qurayda saddexdaa qoloba uu la heshiiyey nebigu si uu sharkooda isaga busteeya calayhi salaatu wasalaam isagoo istaraatiijiyad siyaasadeed isticmaalaya ayaa uu la heshiiyey qoraalna waa la samaystay saddexdii qolo midiba mar ayay ballantii ka baxday waxaa u horreeyey qoladii reer banu qaynuqaac oo sannadii labaad hijrada ayay ballanka jabiyeen sababtuna waxay aad gabadh muslimada oo xijaaban bay deegaankooda ku dileen daandaansi iyo kibir awgeed iyo maxaad isu qaris nin muslima u hiiliyo kiina way dileen dabeedna neb- nebigu calayhi salaatu wasalaam waa kii laayey ee ka eriyey meesha meesha adrucaad la yidhaahdaa loo eriyey cabdillaahi bnu ubay ibnu saluul munaafiqii baa dhexda ku martoo yidhi kuwan anaa kaa qabsaday hallayna mastaafuriyo qolada labaadna waxay ahaan banu qurayda qisadoodii waxaynu ku soo marnay suuratu laxzaab qolada saddexaadna suuraddanaa ka warramayso banu nadiir baa la odhan jiray iyaguna ballanta waxa ay jebiyeen sanadii saddexaad beder markii ay sanadii labaad ahayd sanadii saddexaad ayay jebiyeen sababtay u jebiyeen ballantana waxay ahayd nebigu calayhi salaatu wasalaam uu u tegey arrin qaadhaan ahoo ay kala qorteen isaga iyo iyagu isagoo ka doonaya fahamlay arrintaa waanunu bixinaynaa wixiina laga doonaya inu ku heshiinay ee halkan noo fadhiisabaydaa meel hadha intay u rusheeyeen nin gaala ayay soo direen oo camrubnu jaxaash la odhan jiray fursad bay noo tahay intaanu ina dhaafin maantaun buu inoogu dhow yahay gidaarkaa dushiisa fuuloo dhagaxa weyn casaha weyne halkaasuun saaran kusoo riix bay idhahaan madaxa bashaaqiyo halkaa ku dhintay maxamed ninkii oo meeshii dabeetana u ballanqaado yihi taa aniga igu halleeya ayaa meeshii markuu isku dayayba nebiga warkii u yimi oo ilaahay baa uga warramay in mu'aamarad noocan ay socoto dilkiisana loo socdo sidii waxaajo soo gudanaya ama soo kaajayuu nebigu dhaqaaqay madiine xaggeedu u kacayba ile kambalka iyagu ahaayeen mabuu soo noqon ba asxaabtuna markii ay dareemeen ile way afgaranayaa nebigooda calayhi salaatu wasalaam ayay yana dhaqaajiyeen wuxuu u diray saxaabi ayuu u diray isagoo leh meesha ka baxoo ka dareera markii saxaabigii uu tegey isagoo warkii nebiga gaadsiinaya calayhi salaatu wasalaam saxaabigii maxamed ibnu maslam la odhan jiray qisadaa horena horta waynu soo dhaafnay waa qisada ay ishaaraysa aayadda kusoo aynu kusoo marnay suuratu almaa-ida yaa ayuha aladiina aamanuu dkuruu nicmat allahi calaykum id hama qowmun an yabsutuu ilaykum aydiyahum fakafa aydiyahum cankum nicmada ilaahay xusa markii ay isku dayeen gaaladu inay wax idin yeeleeyaan ay nabiga idinka dilaan ilaahayna waa idinka hakiyey maxamed ibnu maslame wuxuuna u sheegay inay ka dhaqaajiyaan madiina sidan ku joogi maayaane inay abeesayna dhex jiifto suntu sidan uga soo kabacaysa ahaadaan suuroobi maysa weye macnaha ha ka baxeen magaalada oo meesha ha ka guureen markii uu maxamed u tegay saxaabigaas nimankii munaafiqiinta ahaabaa iyaguna u tegay laabtay u garaacayaan waxay leeyihin meeshan cidda ugu laandheeraysan ee deegaanka ka ah waa annaga dadkan kale gadaal bay yimaadeenoo waa iska qaxoonti inay iska didaanna waa laga yaabaa lain lain ukhrijtum lanakhrujanna macakum walaa nutiicu fiikum axadan abadan walain quutiltum lanansurannakum haddii xataa dagaalu dhaco garabkiinaanna haddii xataa la idin eriyo waanu idin raaci doonaa suuradda qaybteeda dambe ay ka warramayso waxaasoo balaayaabay ku akhriyeen nimankii bacaysnaa dabeedna dugsi bay yaro heleenoo sidii bay ku degeen nabigu dagaal buu ogeysiiyey calayhi salaatu wasalaam madiine intuu saxaabigii indhaha lahaay cabdillaahi bni ummi maktuum madax uga dhigay ayuu bil gaadh ka qabtay barkeed bir barkeed macnaha afar iyo toban cisho ama laba wiig nisfa shahr ayuu gaadh ka hayay meeshii qalcadahoodii bay galeenoo markaasaa dabeedna nakhiishii iyo guryihii ay isku dayreen baa dhirtiina la goynayo o la gubayay si iyaga loo gaadho guryahana la duminayay cumuuman kolkii ay arkeen inaan cidi har u jiidayn loona kaadinayn waxay ogolaadeen go-aankii ahaa inay ka baxaan halka oo laga mastaafuriyo marka arrinkoodii nebigu wuxuu ku go-aamiyey wixii gaadiidkuu qaadi karo ee aan ahayn hubka hubka maya ilaa way kusoo dagaalgelayaan hubka cadowga looma saamaxo istaa imikaba gaaladu ay dadka muslimiintaa u leeyihin hubka dhiga ka waxkumaada iyo ka awooddala annagunbaana lagu aamini karaa idinka laydinkuma aamini karo ayay leeyihin bal waayana laguma aamini kara idiin dhiibinay bay dhahan dadkii muslimiinta ahna oo dee halkaaba maraysa dee idiin dhiibinay marka nebigu calayhi salaatu wasalaam kuwa wuxuu leeyahay kol haddaad tihiin balaayada sunta ay kasoo kabacayseen la aamini karaynin hubka dhiga way dhigeen dabeedna waxay yidhaahdeen dee kol haddii aynu meeshii ka qaxayna xaafadii aynu ka tegayno waa sidii qaxoontigii soomaalida ku dhacay dee talow guriga maxaynu qaadan karnaa ilan in awr qaadaabaa la inoo ogol yahay kanaa wanaagsane kana soo fuji guriga yukhribuuna buyuutahum biaydiihim waa ka ilaahay ka warramaya marka guriga waxaa laga faratay qofkii lahaa baa farataysanaya wuxuu leeyahy kana kama tegi karo sariir tanna ii qaad kanna ii saar kanna ii fuji guryahoodii saasay ku dambeeyeen nimankii saasay ku guureen markay khaybar sii marayeen nimankii reer khaybarna waa kuwii jaaska iyo durbaanka ku soo dhaweynayay guryihii laga tegay iyo baloodhadoodii iyo beerahoodii iyo wuxuu u qaybiyey nebigu calayhi salaatu wasalaam asxaabtii iyagana gaaladu ay maka ka soo qaxiyeen ilaan taana taa u dhig weeye gaalku waa isku rabaco waa isku qolow kan lasii qaxiye wixiisii waxaa loo qaybinaya raggii maka laga soo qaxiyey cadaaladda iyo caqliguba sidaasay keenayaan qofka intii la yeelay in laeg inuu isaguna yeelo ansaartuna way haniyeeyeenoo waxay dhahan dee kol haddaanu anagu reeraha iyagii joogno qolyaha qaxoontiga ku xooleen cid ansaartii madiine ah waxba lagama siinin laba ninuun mooyaane oo cawday weeye intii kale waxba lagama siinin taasi mid bay ahaydoo walaalahaasi way u naseexaynayeen macnaha waxay u danaynayeen walaalahooda qaxoontiga ahaa ta kale markaa meesha ku jirteena waxay ahayd sidan aayaadka aynu ku arki doonno wamaa afaa allahu calaa rasuulihi minhum famaa awjaftum calayhi min khayrin walaa rikaab may ahayn haniime fay buu ahaa faygana cidda ka arrimisaa waa nebiga un calayhi salaatu wasalaam haniime waxaa la yidhaha wixii colku xoog ku qabsado nimanka lama weerinayo way gacan taageenoo way isdhiibeen taladeeda nebigaa lahaa sidaa darteed buu ugu xooleeyay asxaabta cibrada qisoodan laga faa'iidaysanayo oo suuraddu ay aada u sharxi doonto waxaa ka mid a ballanta dadka gaalada ah lala dhigto hadday jabiyaan macnaheedu waa dagaalun waxba looma baahna in xarbi la ogeysiiyo waa weerarun kol haddii ballanta laga baxo waxaa kaloo laga qaadanayaa oofinta nebigu calayhi salaatu wasalaam ballamaha uu oofin jiray ilaahay arkay gaadhsiisnayd ee waa ka aamine u tegayba waxaa laga faa'iidayaa qisada dabeecadda yahuudda inay tahay ballanay jabiyaan waxaa kaloo laga faa'iidaysanayaa dagaalku inuu keeni karo baahidiisu in guryo iyo dhir iyo xoolaba la baabiyo si cadowga loo gaadho ilaahayna waa uga raali noqday dadka muuminiinta ah wixii dhib ay u geysteen dhulkooda maa qadactum min liinatin aw taraktumuuhaa qaa'imatan calaa usuuliha fa biidni illaah waxaa kaloo laga faa'iidaysanaya nimanka yahuudda la idhaahdaa waxaa la idhaahda fisqiga iyo xumaanta iyo edabdarada iyo isqaawinta iyo tubashadu inay caadata nimankaasi iyagoo qaxaya ayaa kuwii khaybar markay u saareen jaaskii intay alaabtoodii dhigteen ayay la tumanayeen intaanay deginba bismi illaahi qisadu marka lasoo ururiyo waa taas weeye bismi illaahi araxmaani araxiim sabaxa lilaah ilaahay waxaa keligii u tasbiixsaday maa fi samaawaati wamaa fi alard waxaa ku sugan samooyinkiiyo waxaa dhulka ku sugan oo dhan tasbiix alqaal weeye way ku dhawaaqayaanoo weynaan afgaranayn wa huwa alcasiizu alxakiim ilaahay kii awood iyo xikmad ba iskale weeye huwa aladii waa ilaahay akhraja aladiina kafaruu kuwii gaalada ahaa wuxuu ka saaray oo min ahlilkitaabi kuwii kitaabka la siiyee min diyaarihim guryahoodiibuu ka dareeriyey ilaahay baa ka qaxiyo haragga u tuuray macnaha way yaaceen liawali alxashri liawali alxashri dareerintii u horreysay mastaafurintii iyo dareerintii u horreysay ayuu ahlukitaabkii yuhuudda ahaa madiine ka dareeriyey marka halkaa waxaad ka fahamtay haddii layidhi awalu lxashri inuu jiro maxay aakhiru lxashri dareerin labaadna inay jirayso ficlanna way dhacday waa mucjisaadka qur-aanka ka midtao wuxuu qur-aanku sii tilmaamay baa la arkay waqtigii cumar bn khadaab radia allahu canhu waa kii gebigoodaba jasiirat alcarab waatuu nebigu doonayuu ku tamaniyey ku fikirayey uu ka dareeriyey yuhuud oo dhan ilaa uu qudus ka saaro xoreeyey ilaahay baa yidhi maa danantum an yakhrujuu maydaan malaynayn inay ka baxayaan halkaa deegaankii ay ku ahaayeen madiina inay ka baxayaan idinku maydaan malaynayn guryaha qalcadaha beeraha hubka ay leeyihiin dhaqaalaha intaba iyagaa u sarreeyay sida yuhuuddu maantaba caalamka ay isku dayaan inay dadka ka abbaaraan hunguriga macnaha dhaqaalaha iyo dahabka iyo warbaahinta iyo bangiyada waa halka ay ataageen caalamka oo dhan mu'asasadaha intaa caanka ku ah iyagaale ama hoosta ugu jira waa macruuf qadiyadaasi marka lama filayninba kuwani inay ka dhici karaan halka wadanuu waxay maleeyeen annahum iyaga maanicatuhum waxaa difaacaya xusuunuhum qalcadahooda inuu yahay min allaahi ilaahay ka difaacaya ilaahay waxaa ka difaaci karaa inuu qalcadahooda yahay ayay moodayeenba yuhuuddu nimankaasi waxay isku dhaabeen muddo dheerba ilaahunba argagax ku tuuraye looma dhowaan kareen oo dee timir iyo biyay ku haysteen qalcadaha dhexdooda xusuuntu waa qalcadaha fa ataahum allahu rabbi wuxuu kaga yimi min xaysu lam yaxtasibuu meel aanay filayninba meel aanay filayn baa uu kaga yimi oo qolo iska timi gadaal oo maka ka soo qaxday inay la soo kaceen meel aanay filayn oo lagu fasiray tan aayadduba ay sheegtay qur-aanku isagaa isfasiraya jumlada hore jumladan dambaa fasiraysa ilaahay baa yidhi waqadafa wuxuu ku tuuray fii quluubihim arucb argagax buu qalbigooda ku tuuray taasi waa meel aanay filayn meeshoodii bay joogeen waxala wixii ay u baahnaayeen oo dhan bay ku haysteen bilo dhee bilo fara badan ilaa ay dadka daalinayeen bay deganaan karayeen laakiin dareenkooda hayn waaye irtacashuu wartacaduu way argagaxeen way argagaxeen qalbiguu qofku ka dagaalamaa kana tamiyaaye moralkii baa ka dhintay markaasaa waxa ay keentay inay isdiidaan ay gacmaha taagaan ay qalcadii ka soo daadegaan ashayaasi way ka soo dareeraan yukhribuuna buyuutahum gacmahooday ku kharaab guryahooda waxay ku kharaabinayaan biaydiihim gacmahooda yukhribuuna buyuutahum guryahooda waxay ku baabi'iyeen oo ay ku dumiyeen biaydiihim gacmahooda wa aydi lmu'miniin iyo mu'miniinta gacmahooda factabiruu wax ku qaata yaa ulil absaar dadka aqoon-yahanka ah ee aragga dheerow indheergaratada haddaad tihiin qofka iimaanlaha indheergarata ahe arrinta wax ku qaata marka sida ay dee gacmahooda ugu kharaabinayeen soo xusna wixii aada lahayd eed milkisanayd marka lagula waad ka dhaqaaqaysaa dibna ugu soo noqon maysa yaan lagaaga aayna dhan walba ha lagu qado weeye adigana ha ku seego kii kaaga dhexli lahaana ha seego jafitaanka xagga hoosaabay wey dadka muuminiinta ahayna dushay ka kharaabinayeen si ay iyaga u gaadhaan ayay guryaha jafayeen ay u diminayeen sidaasay tahayoo qofku waxa uu isagu tirsanayaba ama tooq iyo faan uu ka dayayo milkigiisa ah in isaga laftiisaba lagu baabi'in karoo lagu sallidi karo marka uu ilaahay ka fogaado ayaad arkaysa markuu ilaahay ka fogaado isaga laftiisaa daarihiisa duminaya waataa dadkii soomaaliyeed markay diin la-aan ku dhaceen haysato weeye ee artileeriga iyo madaafiicda ay isu isticmaaleen dadkoodiina ay ku laayeen guryahoodiina ay ku dumiyeen mid dagaal dictaytor soo qaada iyo iyo mid qabiig isku qaadaba factabiruu yaa ulil absaar weye waxaan o dhan iimaan la-aanta iyo diin la-aantaa leh alla waxau uhi walowlaa an kataba allaahu calayhim haddii ilaahay aanu ku qadarin aljalaa'a ka bixitaankan iyo qaxoontigani haddaanu u qornayn lacadabahum fi dunya adduunyadaaba ku cadaabi lahaa walahum fi laakhirati aakhirana waxay leeyihin cadaabu nnaar naarta cadaabkeeday leeyihin oo kolla kaasi gafi maayo cadaabkaasi yuhuudi marka aljalaa waa bixitaanka xashir iyo jalaa iyo waa eriyidda laga eriyey weliba qof kula maahae marka ummadani ay barakacdo ayaa lagu isticmaalaa ereyadan marka haddii aan halkan laga faydi lahayn oo aan laga dareerin lahayn waaba lagu cadaabi lahaa qaxoontigan abadanu ahaaye haddii halkan joogi lahaayeen sidii nimankii ka dambeeyey ee reer bani qurayda ayaaba kurta laga jari lahaa iyaga ilaa waatii la laayay intoo godood loo qabay tanaaba danu ahayd iyaga oo reer bani qurayda berigii dambe waxa ay baryayeen iyagu sanadii shanaad markii la laayay in sida kuwaa hore loo galo kuwii adrucaad la geeyey iyo kuwii xaggaa shaam loo eriyey in bal sidaasoo kale una dhaha hanalayninaba elaan ku qabeen maxay waxaanay ugu dhaceen nimankan dalika arrintaas waxay ku timi biannahum iyagu shaaqu llaha warasuulah ilaahay iyo rasuulkiisa ayay khilaafeen waman yushaaqi illaaha cidda ilaahay khilaafta fa ina allaha shadiidu alciqaab ilaahay ciqaabkiisu waa daran yahay qaacidadaasaa rabbi u dhigay dadkan ilaahay wax kale kuma gelin dad gaar ahaantooda uun abtirsiin ahaan loogu kala hiilinayay ma ahayn laakiin ilaahay bay ka durkeen ilaahay bay godob ka galeen ilaahay bay ka tala qaadan waayeen oo addoonnimadiibay diideen abaalkoodu waa kaa nimanka reer banu israa'iil dee qur-aanku waxa uu tilmaamay in la doortay oo caalamiintii wakhtigaa joogay laga doortay haddana sidana ay lahay u galay qaacidada iyo sababta aayadda ku tilmaantay marka xaaladihii iyo dhacdooyinkii dagaalkaa ama goobtaa iyada ah waxyaabihii ka muuqday ayaa ilaahay faalla uu ka bixiyo dadka wax uga tilmaamaya rabbi waxau ihi maa qadactum wixii aad goyseen oo min liinatin geetimireeda aw taraktumuuha ama aa ka tagteen qaa'imatan iyadoo ku taagan calaa usuulihaa jiriddeeda fa biidni illaah ogolaansho rabbi weeye ilaahay baa taa ogol waliyukhziya alfaasiqiin iyo si uu u dulleeyo oo mooralka iyo qalbiga uga dila iyo sharafta kuwa ilaahay ka fogaadee faasiqiinta ah alliina geetimireedku konton qaybood oo u qaybsamo mid ka mida weeye dhirta wanaagsan ee midhaha fiicane timirtaa soo saarta ayaa la yidhahdaa aliina oo iyaga u bixi jirtay saynu hore usoo xusnay asxaabtuna si ay u bannaystaan oo hululaha ay ku jiraan ay uga saaraan bay dhirta jarayeen qaarna la gubay dabeedna maqaalay soo gudbiyeen ay leeyihiin maxamed wuxuu sheeganaya inuu muslix yahay oo dal iyo dadba uu horumaranayo horumarinayo hagaajinayo laakiin waxaa muuqanaysa inuu xoolihii iyo beerihiiba baabiiyey waa kaa arrinkiisii wuxuu ku dambeeyey inuu dhirtii loo aayi lahaa hadduu doona isaguba u aayi lahaa inuu jarjaray markaase asxaabta qaarkood ay dareenu galo ay yidhaahdeen dee wargeedkaa in la jaro ma ahayne iyaga iyo innaga cid kastaaba ha isticmaasheen armu ku fiicnaa in la daayo ila shaydaanka waswaaskiisu mararka qaarkood buu dadka saamayn karaaye wakii xasaan ibnu haabit ka gabayee lahaa wahaana calaa suraati bani lu'ayin xariiqun bilbuwayrati mustatiibu nimankii qabaa'ilkii magacyadaa lahaa waxaa dulleeyey xariiqun bilbuwayra beerihii qaaliga ahaa ee magacaa la odhan jiray in laga gubay in laga gubay oo laga baabiyey taasi dulli bay u tahay waa dulligaa ilahay uhi waliyuqsiya alfaasiqiin uu dhaadanayay markaa wixii aad goyseena min leelatin aw taraktumuuhaa qaa'imatan calaa usuuliha fa biidni illaah haddaad goyseen iyo hadduu geedku taagan yahay alla wuu ogolya ogaada waxba yaan laydin walaacinin oo laydin waswaasinin cadowgana ilaahay wuu ku dullaynaya xukunkiisiiba haddaba ilaahay uu sheegay xoolahaa cadowga lagala halay dakhli weyn baa soo kordhay oo dadku marka horeba mililicayay cadowga gacantiisa ku jiray oo aanu munaasib ku hayn inuu maamulo haddii ilaahay uu ka soo xareeyo uu ka soo ururiyey taladiisi maxay noqonaysaa fay iyo qhariimana horeynu usoo kala xusnaye hariimadu waxa weeye dadka mujaahidiintii markay meel weeraraanee dhimashyo dhaawacbo ay yimaadeen xoog ay ku qabsadaan xoolaha laga helo afar shan meelood baa loo qaybinayaa meel waa khumus suuratul anfaalka akhrisata loo qaybinayo ama aayadan soo socotaa ee toddobaad meelaha faya lagu bixinayunbaa khumuskana lagu bixinaya afarta meelooda soo hadhayna mujaahidiintaa qaybsanaya amaa faya shayga la idhaahdo waxaa ka talinayaa nebiga caleyhi salaatu wasalaam intii uu geeriyoodayna madaxda muslimiinta iyo cidda u oogeysa jihaadka ayaa qaybinaya oo intan aayadda toddobaad ay sheegaysaa loo qaybinayaa fay haddii la doono mujaahidiinta qaarkooda loo gartay waxaa laga siiyee laakiin faya iyo qaniimadu saasay u kala duwan yihin wamaa afaa allahu calaa rasuulih wixii ilaahay rasuulkiisa uga soo reebay minhum gaalada famaa awjaftum kumaydaan weerarin calayhi isaga min khaylin fardo walaa rikaabin iyo awr awr iyo farastoona kumaydaan weerarin walaakina allaha ilaahay baa yusallidu ku diraya calaa rusulahu calaa man yashaa rusushiisa nebi maxamed uu soo khatimay ilaahay cidduu doonuu ku sallidaa rasuulkuna waxau ihi calayhi salaatu wasalaam nusirtu birucbi masiirata shahri masaafad bil la socdo anigoo cadowga uba jiraba ayuu qabanacyoonaya si argagaxaya cabsanaya marka cabsiday nebi maxamed ka qabeen bay ayay saanadoodii iyo hubkoodii iyo dhigeen oo looga dhaxlay wallaahu calaa kulli shayin qadiir ilaahay baa kala wax walba marka waxaa ugu baantaan iyo waxaa ku doontaan xoolo ma jira halkuu nebigu u garta uun suga weeye nebiga caleyhi salaatu wasalaam isagaa ka talinaya khaylku waa fardii rikaabkuna waa awrtii oo tiknikadii berigaa la fuulayay weye lagu howlgelayay oo marka khaniimada la qaybsanayana dee qofka gaadiidka wata isagu gaadiid la shir yimi ila waa la dhiiri gelinayaae saddex qori buu lahaa ka lugaynta ka lugaynayaana hal qori buu lahaa marka taasi waxay keenaysaa qofku inuu gaadiid raadsado si uu markaa u helo maal badan wamaa afaa allaahu ayay ahayd tanina waa maa afaa allaahu ta horena wowbay lahayd tanna male marka labaduba waa isku macnowun alfay waa min faa yafiiu fayan waa wax soo noqday waxaa laga fahmay wax soo noqday wuu maqnaa hadduu wax kugu soo noqdo waxa uu ahaa wax kaa maqan macnaheedu waxa weeye maalka maamulkiisa iyo hayntiisa iyo dhaqidiisa waxa ku munaasib ahaa xaqna u lahaa marka horeba qofka mu'minka ah ayaa xaq u lahaa taa macnaheedu waxa weeyaan wuu ka maqnaaye wuu u soo noqday wax laga qaadaybaa ma aha ha u fahminba in laga faromaroojiyo laga qaadae dulmi buu ku hayay kani mar hadduu daalin ahaa ma ku haboono xoolaha ilaahay inuu hayo xoolaha ilaahay ciddii si fiican u maamulaysa abaal marinaysa meel wanaagsan macnaha dhigaysaa ku haboon ina hayso waa macnaha latiifada laga fahmayo wey aayadda iyadoo laga sii faa'iidayo taa haddii gaalku uu xoolo kuu dhiibu kuula halkaa ku bixi oo halkaa ku bixi oo halkaa ku bixi inaanay daruuri ahayn inaad halkiisii mariso laakiin halka aslaxa u ah ee diini ogoshahay ee dan iyo dal iyo dan iyo dadba u dan ah unbay tay in lagu bixiyo duu intuu kuu dhiibtay hay-addii lacagay ku tidhaahda haye dumarka iyo ragga isku dir kow meel aan dee looba baahnayn oo markaa waxaan ummadda dheef u ahayn iyo dalka horumarinteeda ku bixi yaanay ka fiicnayn adigu maslaxadda waddanka iyo dal iyo dadba wixii u dana inaad geliso mushkiladaha jira wey markay dowladdu awooddeeda leedahay ay iska celinayso dadka dhaqaalo wada annaga noo dhiiba baa la idhaahdaa had iyo jeer ansaanu u maamulayna iyo meesha aanu maslaxad moodneenu gelinayn annagaa naqaan laakiin iyagu taa ma ogola haddii aanay kaa arag adiga waxay kuleeyihin mee dhegayso un adugu halkaasaanu ku bixinaynaae noo saxeexun waxaan inay ku soo gaadheen waa arrin u taalla maamulka iyo mas-uuliyiinta marka cidda la shaqo gelinayo iyo cidda awood waxaan u yeelanaysa iyo mashruucan meesha ku fiican lagu bixinayo dadka muslimiinta ah ee maalkan iyagu munaasibka ku ah maamulkiisa ayay tahay runtii inay dee awooddiisa yeeshaan oo ay tixgeliyaan waayo mararka qaarkood baa waxaa la bixinayaaba uu noqon karaa wax aan bulshada danu ahayn dhibaatada keeni karaba haddii aan la xakamayn oo aan la jahaynin ma afaa allahu rabbi wuxuu uga soo reebay calaa rasuulihi min ahli lquraa magaalooyinka dadka degan waxa ilaahay uga soo reebay nebiga falilaahi walirasuul ilaah iyo rasuulka u sugnaaday walidilqurbaa iyo qaraabada kuwa u saaxiibka ee xigtada nebiga walyataama agoomaha walmasaakiini kuwa baahan wabni sabiili iyo dadka socdaalka ina hilinka laydha ama ina ina wado waa qofkii musaafirka ahaa kay laa yakuuna si aanay xooluhu u noqonin duulatan ku wareega bayna alaghniyaa'i minkum maalqabeenkiina un si aanay xooluhu dhexdooda u wareegin ayaa ilaahay bulshada kuwooda faraha madhanna qayb uugu cayimay oo layidhi ha la siiyo iyagana wax wamaa aataakum arasuulu wixii nebigu idinla yimaado fakhuduuhu qaata wixii uu idin siiyo qaata wixii uu idiin sheego idin faro qaata wamaa nahaakum canhu wixii uu idiin diidana fantahuu ka taga ama wixii uu idin idhaa la idin siin maayo ha u hanqaltaagina waataquu llaaha ilaahay ka cabsada ina allaha shadiidu alciqaab ilaahay ciqaabkiisu waa daran yahay faya intaasaa waa meeshii khumuska khaniimada lagu bixin jira fayana lagu bixinaya waa waxyaaba runtii qur-aanku uu sheegay oo xadiidku uu sheegay oo nebigii asxaabta iyo muslimiintuba ay ku dhaqmeen maantana laga yaabo aayaadka ka warramaya inuu qofku muddo u baahnaado inuu fahmo muddo lama hayo fayna lama hayo haniimana lama hayo fay iyo haniimaba waxa ah xoolihii muslimiinta maanta adiga arkayo batroolkii dadka muslimiinta ay lahaayeen fay iyo khaniime ayuu u yahay gaalada kusoo duushay iyagaana sheegayba oole meeshaa haddaanu qabsanno ixtilaal aanu ku samayno waa ka goosabayda rasaas kastoonu ku ridnay iyo nooli kastoo naga baxay iyo faa'iide kastoonu ka helaynaba waa haniima bayda haniimada ciddii meesha awood ku yeelatay ogaada imika waa wadankaa xoraysa bayda markay dagaalka soo qaadayeen ay xodxodanayeen kuwa kale ee xulafada ah waxay dhahaan imikaba meeshaasi haniimaa kasoo socotee dadow haniimadaa waxaa dhexli doonaw ciddii xoraysa wadankaa ayaa shirkadahooda iyo ciidamadooda ay maamuli doonaan haddana america iyo united nationka waxyaabaha ay isku haystaan taa wey maalmaha u dambeeyay idaacadaha aynu ka dhagaysanayno united nationka wadamada ka kooban ee ay leeyihiin ciidamada hala keeno waxay leeyihin waa taladan wax ku yeelana taa macnaheedu waxa weeye anaguna qaxwaan wax ku yeelana haddii talada la idhaahdo tala caadiya maaha laakiin waa tala maslaxadi ay ku xidhantay annaguna maxaanu ka dheefaynaa waayo askar baa naga dhimanayso tacab baa naga baxaye dee maxaanu ka dheefaynaa mee idinku caawiya uun annagaa ka talinayneen marka khaniime haddii ay yidhaahdeen ah caalamku maanta khaniime iska qaadi maayo fay iska qaadi maayo jisye la iska qaadi maayo haddaad intaaba iska daysa waa lagaa qaadi doona ha yaabin oo dhagaha taagin mushkiladda jirta maanta runtii falilaahi walirasuul ilaahay ummadda isagaalo adduunka isaga ay leeyihiin waxbarashadooda madbacadahooda iyo kutubta la qorayo ee la alifayo dadka khayrka wada shidadka iyo dariiqyada meelahaasaa lagu bixinaya qaraabada nebiguna waa kuwaan sakada qaadanayn bulshaday ka mid iin baahanee wax doonaysa haddii layidhi sake iyo sadaqaba waa idinka xaraam dee waa in meel ay wax ka helaan markaa ay jirtaa halkaas iyaguna ka helaya agoon waa kii markaa baahnaa ama waa kii aabihii dhintay yaanu baahnaaninbe miskiinna la garay ibnu sabiilkuna had iyo jeer faramadhnaan buu ayuu aana isaga yahay qofku markuu socdaal yahay in wax ku bargoyeenoo wax ka silan yihiin ayuu isaga badan yahay istaraatiijiyad dhaqaaloo meesha ku jirta ama qaacido iqtisaadiya oo ragga iqtisaadiyiinta inay ka faa'idaystaan ay tahay ayay aayaddu ishaartay oo rabbi uhi kay laa yakuuna duulatan bayna alagniyaa'i minkum si aanu dhaqaaluhu u noqonin dabaqad gaara mid dhex wareega dabaqad gaara yuu dhaqaaluhu dhex wareegine xooluhuna waa xoolihii ilaahay dadkuna waa dadkii ilaahay dalkuna waa dalkii ilaahay ee bulshada waa in dhaqaalaha la wada gaarsiiyaa islaamku wuxuu ka duulayaa xooluhu inaanay dhadhan iyo nuxurtoona samaynanka ku ag taagane ehelkiiyo islaamnimaba walaal ku tihiin kolka uu jiriinkiisu qallafo isagoo aanu wuxuu dhadhamiyo haysanin ama cirkana uu gogla huwanayo dhulkana uu goglanayo waxaad dheefaysaa inaanu dhadhan u samaynayn qofkii imaanleh ayaa aayaddu ay ishaaraysa wayuhiruuna calaa anfusihim walow kaana bihim khasaasa marka sekada la leeyahay ha la bixiyo oo boqolkiiba intaa bixiyo bulshada kuwa baahan ha la siiyo faya ha la siiyo tabarucaadka caamkaa ha la siiyo intaasoo dhan waxa weeye kay laa yakuuna duulatan bayna alaqhniyaai minkum dhaqaalu kan ha gaadho oo kan ha gaadho ummadda ha kala jeedsato oo shaqooyin ha loo sameeyo oo dadku yaanay jirin laba dabaqadood oo dabaqade ay ku dhaqmayso aragtida ah jawic kalbaka liyatbacka kan gaajaysii si uu kuu dabagalo sacabka inuu kuu garaaco jihaadka uu kuu galayaa fii sabiili hunguri u noqdo waa iminka nidaamkan ay ku xamanayaan wadamada saddexaad qabyaalada ah mid ka xun bay gaaladu samaynayaan kuwa sheeganaya inay horu mareen oo ah qabyaalad xagga dhaqaalaha iyo dabaqadaha ah dabaqada koobaad ayaa maamulka iyo maalka iyo talada waxba isaga iyaga iska leh dadka kalena jiirka iyo bisadaha ayay kudaafada ula hoyanayaan waa kuwa le waxbaan idin caawinaynaa soo gurmanaya wadamadooda cidda daraasad ku samaysan taqaariirta ka hays taasi arkayaan laakiin islaamku ta uu ka duulayaa waata kay laa yakuuna duulatan bayna alaqhniyaai minkum markaasaa muqaaradadii iyo qardigii iyo amaahdii iyo waxyaabaha wada shaqaysiga ee cuquudda faraha badan ayaa islaamku uu soo rogay kani maal buu hayaa kana awood buu hayaa waxaa la leeyahay adigu maalkii ugu shaqee kan kale dabeetana faa'iidada qaybsada kay laa yakuuna duulatan bayna alaqhniyaai minkum walaalkaagan wax amaahi suuratu lbaqara dib u akhri aayaadkii u dambeeyay aayat dayn waa ixsaan iyo samafal iyo ajri weyn buu qofku ku leeyahay amaahda uu walaalkii siinayo sanad inaad amaahayso xoolaha ah adigu aad ku shaqaynsan lahaydee wax kuu soo saari lahaa si isagu uu wax uga dheefo oo wax uga helo adigana raasamaalkaaga uu kugu soo celiyo marka waa arrin aada iyo aada u muhiima markii arrinkaa khulafaa uraashiduun ay ku dhaqmayeenna dadkaba waa la waayey cid la siiyo seko muddaa la daydayayo gobol walba markii la tira koobay masaakiintiisa iyo tujaartiisa ee dabeetana la isugu celiyey uun sekadii iyo tabarucaadkii iyo fay-ii iyo wixii o dhan la isugu celiyey yaa la siiyaa sekadii ayaa la daydayao dabeetana waxaa loo naqilayay gobolo kale ayaa la geynayay sekada halkan lama hayo waa wada tujaaroo dadkii waxbay wada haystaane gobolkaasaa cid baahani joogtaha loo naqilo wamaa aataakum arasuulu fakhuduuhu wamaa nahaakum canhu fantahuu qaacido caama weeyaan oo tilmaamaysa saynu xalayta soo xusaynay wixii nebiga ka soo fula calayhi salaatu wasalaam waa waxiye inaan hadal laga keenin markaa raggii waxu gartay inay qaataan weeye kuwii aan loo garanina aanay gunuusin wixii uu nebigu la yimi ummadda u dhiibuu faray ha qaateen wixii u diidayna ha ka tageen waynu soo tilmaannay wixii maalintaa la helay fuqaradii muhaajiriinta ahaa ee qaxoontiga ahaa in laga fur yeelay ansaartuna sidaa raalli ay ka noqdeen saayadda dambeba ay ku ammaantay marka cidda la siinayo xoolahan ayaa ilaahay halkanuu ku xusay hadduu nebigu siiyeyna alleh waa ku sii hambeliyey oo macnaha raalli buu uga noqday halkaa uu ku bixiyey lilfuqaraa'i maa afaa allaahu calaa rasuulihi wuxuu ilaahay rasuulkiisa uga soo reebay min ahli lquraa intaasoo meelood ee hore ayaa lagu bixinaya lilfuqaraa'i buu u sugnaaday oo la siinaya kuwii baahnaa waxay fasiraysa aayadani almasaakiin alyataama waalmasaakiin kuwaa waxaa ka mid a fuqaradan muhaajiriinta lilfuqaraa'i buu u sugnaaday maalkaasi kuwii baahnaa almuhaajiriina ee soo qaxay aladiina ukhrijuu min diyaarihim kuwaasoo guryahoodii maka laga soo dareeriyey wa amwaalihim iyo xoolahoodii dadkani may faramadhnayne alla dartii bay uga yimaadeen dadkiiiyo dunyadii yabtaquuna waxay doonayeen fadlan min allaahi dheeraad ilaahay xaggiisa ka ahaaday wa ridwaanan iyo raalli noqosho fadliga ilaahay iyo jannadiisa iyo raalli noqoshihiisa taasay wardayeen taasay ku iibsadeen daarahoodii iyo beerahoodii iyo dhulkoodii maka ku yaallay wayansuruuna allaha wa rasuulah ilaahay rasuulkiisana way u hiilinayaan ulaa'ika hum asaadiquun kuwaasi iyagunbaa runlayaala nimanka ka run sheegay iimaankooda waa raggaas baa ilaahay marka halkaa ha lagu bixiyo oo inta iyaguna la soo gaarayaan walaalahoodan kale deegaanka madiine ahaa iyagana ha lagu xooleeyo dheelitirkaasaa la sameeyey kay laa yakuuna duulatan bayna alaqhniyaai minkum ilaahay wuxuu ammaanay ansaartii maalkaa isdhaafiyey ee walaalahooda u quudhay ee aan dhinaca qabsanin aan odhanin annagaa idinsoo dhoweyne nimankanna xoraynae qaybtan yada ha nala siiyo sida qabaa'ilka had iyo jeer aragtidoodu ay tahay iyo waxay aaminsan yihiin reer hebel maxaa meesha ugu jira ama waxoodii xaggee la geeyey ama haddii la taseeyo way gumoobeen aragtida noocaasa maya ilaahay sidanuu ku ammaano waxau uhi waaladiina tabawa-u daara kuwii degay daara alhijra meeshii loo soo qaxay oo madiine ah dadkii sii deganaaye ansaareed waaliimaana iimaanka kuwii ku degay tabawa-udaa labadaba isku cadfayno tabawa-u daara waaliimaan daarulhijra oo madiinaa bay degeen iimaankana way ku degeen iimaankana guri buu u noqday iyo hooyo way ku xasileen laa yacbuduuna allaha calaa xarf iimaanka dhankama saarna laakiin way ku xasileen tafsiir jira weeye aimatu luqa laakiin sidaad aayadda mithaalkeeda ku aragtay fii cilmi naxwa waxay iyagu u soo qadaraan ficil waaladiina tabawa-u daara halkaasay degeen madiina waa ansaarti waaliimaana wa alafu liimaan iimaankiina way la sii qabsadeen min qablihim intaanay muhaajiriintu uma imanin ayay alla sii rumeeyeenoo qur-aanka ay sii barteenoo iyadoo diintu ogan tahaybaa loo soo qaxayda xaggooda kuwaasi yuxibuuna waxay jecel yihiin man haajira ilayhim cidda xaggooda usoo qaxda cidda xaggooda usoo qaxda way jecel yihin ee ma nacaan sida dadku qaxoontiga u nacaan walaa yajiduuna heli maayaan fii suduurihim laabahooda xaajatan cidhiidhi kama helayaan laabtoodu kama cidhiidhiyoono kama ciishoona mimaa awtuu wixii la siiyey walaalahooda walaalahooda muhaajiriintaa wixii maalahe uu nebigu siiyey afka kama buurayaan kama cadhaysnoo ma odhanayaan maxaa loo siiyey afka haddii aanay ka odhanna uurka waxba kama odhanayaan afkiiyo uurkuba uu hagaagsanyihin iska daa intay wax ka dareemaanoo iyaga abaa halkan harrinkoodu gaadhsiisan yihin ilaahay wuxuu uhi wayuuhiruuna waxa ay doorayaan way ka doorbidayaan calaa anfusihim nafahooday ka doorbidayaan macnaha naftooday ka qaadayaan oo walaalahooda kaley siinayaan walow kaana bihim khasaasa iyaga haba ku sugnaata gaajo gaajo iyo baahi haba ku sugnaatee walaalahooda kale ay u quudhaan waman yuuqa cidda laga ilaaliyo shuxa nafsihi naftiisa bakhaylnimadeeda fa ulaa'ika hum ulmuflixuun kuwaasi way liibaaneen baasha nafsi bakhaylnimo inay leedahay oo wax iskaga abuuranayd ayaa halkan ilaahay uu ku xus markaasaa rabbi aayad kale waxa uu ku yihi wa uxdirat alanfusu shux waasulxu khayrun wa uxdirat alanfusu shux dadka in dhexdooda la wanaajiyaa way wanaagsantay oo bakhaylnimada laga rifrifo laga yaryareeyo naftiina waxaba lagu xaadiriyey baa ilahay ule isaga abuuroo yaqaanee ashux bakhaylnimo ka wadaadkaah iyo ka waranlaha iyo ragga iyo dumarka iyo taajirka iyo faqiirka iyo bahashaa iyo ku dheganaanteedu waa lagu sii kala daran yahay uni oo laxajecladu heer unbay kala gaadhsiisan tahay ciday markaa ka fuqaysaa waa yartahay waxay tusaale usoo qaataan ay ku muujinayaan culammadu xadiidkii saxiixa ahaa manaa tusaale aayadda sii iftiimeeya wey ammaantan inay asxaabtu ehel u ahaayeen ansaarta ammaantan ilaahay u ammaanay deeqsinimadana uu ku ammaanay tusaalayaasheedu way badan yihiin mid ka mid a haddaynu soo qaadanno waa tusaalihii abu dalxa radia allaahu canhu nabiga calayhi salaatu wasalaam nin baa u yimi diif baan maanta la luudayaa buuhi iyo gaajo caawa sooriya iyo waxaan u baahnaha in lay martigeliyo nebigu ooriyihiisiibuu u fariin dirayoo dad u diru ihi bal ka warrama ninkaa wax lagu cashaysiiyo ma la hayaa mid waliba fariin bay soo dirtoo waxay leedahay guriga biyuun baa yaalla wax kaloo la dhardhaaraa ma jira marka madaxtooyo dee wax waliba ay rasaysan yihiin oo labaatan kuugle may noqonine wax la kariyaaba ma jiraanba arrinkii halkaasuu noqday dabeedna nebiga calayhi salaatu wasalaam saxaabigii abu dalxa la odhanayay baa yidhi aniga igu halleecaawa ooridiisii buu geeyo wuxuu ihi ka warran maxaad haysa dee raashinkii ciyaalkunbaan hayaabay wax kale ma hayo kaa laftiisa sii buu ihi mar hadduu martidii nebiga yahay yuu caawa inagu qadine bal inaga tiiriyo ciyaalka raashinkooda sii iyagana yar maaweeliyo seexi innagana sidii aynu wax cunayno oo kale fandhaalle iyo xeedho iyo wax inoo soo qaad markaad isaga u dhigto faynuuskana sidii wax hagaajinaya iska dhig oo bakti innagana wuxuunaan walaaqno oo aan wax isweydaarsano xeedho iyo fandhaal aan isku garaacna iyo biyo si markaa uu u moodo inaynu wax cunayno caruurtuna ay wax cunto ay ka seexatay sidii bay yeeleen isagiina arrinkiisii wuxuu noqday marti loo qaday in lala qabay mooda wuu iska casheeyey oo iska seexay ilaahay baa u waaxyooday nebiga calayhi salaatu wasalaam warbixintiina sii siiyey markuu saxaabigii subaxii nebiga u yimi waa saxaabigii marti geliyee ayaa ilaa kii kale iska shaqo tegiye martida ahaaye oo muraadkiisii heliya saxaabigii marti geliyey markuu subaxii u yimi nebiga isagoo dhoolla cadaynayuu u yimi nebiga calayhi salaatu ilaahay wuu la yaabay buui wixii xalay adiga iyo xaaskaagu samayseen wa yu'hiruuna calaa anfusihim walow kaana bihim khasaasa waxaa la odhan karaa waa kaafiyo kala dheeri naga iyo dadkaasi halka ay marayaan aad bay u kala durugsan yihin waaladiina kuwii baa ilaahay wuri jaa-uu yimi min bacdihim labadaa qolo kadib ansaarta iyo muhaajiriinta ciddii ka dambaysay iyaguna yimi ee muslimiinta ahaa yaquuluuna waxay odhanayaan rabbana kfir lanaa ilaahu anaga noo dembi dhaaf waliikhwaaninaa walaalaha iyagana u dembi dhaaf aladiina sabaquunaa biliimaan kuwaasoo iimaanka nooga horreeye nagala horreeyey dadkii mu'miniinta horteeye ahaa ee adduunyada soo maray ilaahay ou dembi dhaaf bay leeyihi walaa tajcal ha yeelin fii quluubinaa khillan qalbiga iyagana nacaybsiiya iyo naxli ilaahay ow ha dhigin liladiina aamanuu dadka mu'miniinta ah in qalbiga iyaga khilli iyo naxli uu u galo ilaahay ow taa ha yeelin qalbiga iyaga rabbanaa ilaahayagiow inaka adigu ra'uufu raxiim waad naxariisanaysa aad baad noogu naxariisanaysaa ilaa naxariistaadana sii dembi dhaafkaaga iyo deeqdaadaas iyo dembigaa iyo dulmigaasoo aad daga nabadgeliso sidaasay idhaahda mu'miniintaasi waa kuwe waaladiina jaa-uu min bacdihim ansaar iyo muhaajiriin kuwa ka dambeeyeyna ee wan wanaagsanee ammaanta lihina waxay u duceeyaan mu'miniintii ka horreeyey ayay u duceeyaan waa kuwee kuwani waa labadii qarniye ka dambeeyey taabiciintii atbaacu taabiciintii manhajkooda raacaya nahjigooda hayay ee inxiraafin tafsiir kalena wuxuu odhanayaa wax maanic oo u diidayaa ma jiro inay caam noqoto aayaddu kol haddii ilaahay uhi waladiina jaa-uu min bacdihim waa dadka asxaabtii dabadood yimid ee mu'miniin ah ilaa qiyaamaha ee manhajkii asxaabtahay ee iyagii jecel aan colaadinaynin ee iyagii u ducaynaya ee iyagii fadliga ay leeyihiin u aaminsan fadliga ay leeyihin u aaminsana ku dayanaya kuwaasoo dhan ilaa qiyaamaha waa mu'miniinta imanaya kuwaasay aayaddu ammaanaysa haddii muhaajiriintii la ammaanay oo ansaartiina la ammaanay dadka iimaan kale ilaa qiyaamaha imanayaana tanay ku ammaanan yihin idan markaa jacaylka asxaabta la jeclaado iyo iyadoo diinta sidai ay u fahmeen loo fahmo iyo iyada oo raadkoodii la guro oo lagu daydo runtii ammaantana lagu helaya ammaanta baa lagu helaya ishiifitaanka dadka muslimiinta ah kuwoodii hore ay kuwooda dambe caayaan ay karaahiyeystaan ay hiifaan ay habaaraanna waa arrin foolxun waana dhaqanka ahlunaarka kullamaa dakhalat ummatun lacanat ukhtaha ahlunaarka ayaa isnacdala muuminiintuna way isu duceeyaan sidan ilaahayba u xusa haddaba rabbi waxa uu halkan soo bandhigayaa mawaaqiftii iyo maqaaladii munaafiqiinta halkay iska taageen dhacdadii maalinta dagaalkii lagu qaaday reer banu nadiir yuhuudda ah maxaase aragtiyahoodu ay ahaayeen hadalkoodu se muxuu ahaa dustuskoodii iyo wixii ay himbiriirsigoodii hoosea ilaahay halkanuu ku tilmaamaya fadeexad iyo fashilaadku ayaga alam tara baa ilahay uhi miyaanad arkaynin nebi maxamedow ila aladiina naafaquu kuwii munaafiqoobay yaquuluuna waxay ku odhanayaan liikhwaanihim walaalahood aladiina kafaruu kuwaasoo gaaloobay oo min ahli lkitaabi ka mid ah sidan soo socotay ku odhanayaan bal hadda u fiirso min ahlulkitaabina waa la yidhi ahlulkitaabkay ka mid yihiin waa yahuuddahay haddana walaalay la yihiin munaafiqiintu waa kuwii carbeed ee madiine joogay nimankanina waa yuhuuddii ahlulkitaabka ahaa walaalaa ilaahay uu ku tilmaamay sidan muuminiintu ay walaalo u yihiin bay gaaladuna kufriga walaalo ugu yihiin munaasabadda aayaddu waa taa iyo tilmaan maxay ku idhaahdeen munaafiqiintu nimankii yuhuud ahaa lain ukhrijtum haddii la idin saaro madiine la idinka saaro lanakhrujanna macakum waanu idinla bixi bay idhahdeen haddii ay dhacdo madiine in laydinka dareeriyo waxbaa la hadal hayaae oo la nuunaynayaae walla waanu idin raaci walaa nutiicu yeeli mayno fiikum idinka dhibaatadiinna axaddan abaddan cidnaba weligayo ka aqbali mayno in wax la idinla yeeleeyo oo gacan la idin saaro cidna ka aqbali mayno maxamed iyo asxaabtiis waxay doonaan idinku soo qaadeen wain quutiltum haddii laydinla dagaalamo lanansurannakum waanu idiin hiilin waanu idiin hiilin doonaa waanu dhaaranaye annagaa idin garab taagan bayidha laabtay u garaacaya wallaahu yashhadu ilaahayna wuxuu ogyu markhaati dadka markhaati ka yahy innahum lakaadibuuna inay beenaalayaal yihiin siday beenaalayaasha u yihiin ayaa ilaahay uu fasiro waxa uhi lain ukhrijuu haddii la saaro yuhuudda laa yakhrujuuna macahum lama baxayaan munaafiqiin oo ma raaci karaan ee madiinuunbay ku soo hadhay oo kolba kii adkaadhunba iska ag joogi walain quutiluu haddii lala dagaalamo lain ukhrijuu laa yakhrujuuna macahum walain quutiluu haddii yuhuudda lala dagaalamo laa yansuruunahum uma hiilin doonaan munaafiqiinta walain nasaruuhum haddii ay u hiiliyaanay isku dayaanba inay wax ku talaan layuwallunna aladbaara xagga dambey jeedin way baqi doonaan warwarkiiyo walaacaa ku badan munaafiq uma laa yunsaruuna loo hiilin maayo laftooda yuhuud baa lagu dari sidaa ilaahay uu sheegayba u dhacday maalintii la dareerinayay reer banu nadiir ee awrta ay isku xidhiidhsadeen munaafiqu hoostun buu ka eegayay intuu dhinacaa uga baydhay dadka ku rafiiqa diin iyo iimaan la-aanteed ama mabaadi baatila cidda ku rafiiqda taxaaluf ku gasha waxay wada socdaan intay guulaystaan marka hasiimada ay timaaddo way kala firdhaan la antum baa ilaahay uhi idinku haddaad tihiin dadka islaamka ah ashaddu kuwa daran baad tihiin rahbatan xagga cabsida fii suduurihim laabahooda ahaatay minallaahi rabbi xaggiisa cabsiday ka cabsanayaan taydi ka cabsanayaanba ka badan daalika arrintaasi waxay ku timi biannahum iyagu qowmun laa yafqahuun waa dad aan wax galad ahayn waa dad aan fiqiyo faham lahayn cidda cabsi mudan ma garanayaan ee xaqu leh waa mufadal waa shay-un mufadal biictibaarayn waa shay laba si dhinac marka laga eego kala dheeraad leh nimankan cabsidooda marka la eego idinkana waa idinka cabsanayaan ilaahayna way ka cabsanayaan cabsiday laakiin idinka idinka ba idinka baqanayaana idinka qabaan ayaa ka ilaahay ay ka qabaa ka badan halka qofka muuminka ahi ilaahay unuu ka baqdo ee cid kale aanu ka baqanayn walaa yakhaafuuna lawmata laa'im la antum idinka ashaddu daran rahbatan fii suduurihim cabsida laabahooda ahaatay idinka ayaa badan cabsida ay idinka cabsanayaanee laabahooda ahaatay cabsidiinaasi teebay ka badan tahay rahbatan min allah ta ilaahay ka qabaan tiina ka daran saasay ishooda u wareegaysaayo mar alla markay soo saraataan nebigii asxaabtu markaasay naftu ka sii baxaysa saasaa ilaahay uga xog warramay arrinkooda huwa ahlu taqwa wa ahlu lmakfira ilaahay mid laga cabsadoo dembi dhaafay isagaa u hela taa hadday fahmi lahayn fiqi bay yeelan lahay laa yuqaatiluunakum idinlama dagaalamayaan jamiican iyagoo dhan ilaa fii quran muxasanatin magaalooyin la dayruun bay ka dagaalami aw min waraa'i judurin ama gidaara dabadooda quran muxasana waa magaalo qalcad lagu xidhay iyo gidaar dabadiiba wax kasoo tuuraya laakiin haddii halkaa la yskala soo baxo maya gawaadhidaa gaashaaman iyo hubkaa mudaracaadka ah kaasaa lagu gabbanayaa laakiin bannaan uma soo banbixi karaan taxsabuhum waxaa da-suhum baynahum baa ilahay uhi balaayada dhexdooda ahaatay shadiidun way daranta way qarsanayaane balaayada iyo nacaybsiyaha u dhexeeya gaalada dhexdooda iyagoo kala noocnooca ayaa badan taxsabuhum jamiican inay midaysan yihin baad moodaysaa wa quluubuhum shataa qalbigoodu waa kala tegsan yihin muuqaalkay ka urureen macnawiyaadka wayse ka kala tegsan yihin daalika arrintaasi waxay ugu dhacday ceebaha ay ku yeesheen biannahum qowmun laa yacqiluun waa dadaan garaad fiican lahayn caqliyadda wanaagsan iyo fiqiga wanaagsanba iimaan baa lagu helaa wax xog waran iyo xaqiiqo alla uu inoo soo gudbiyey casa wajal xidhiidh baa ka dhaxeeya kuwan hasiimadda jabitaanka ku dhiciyo kuwii hore jabitaanka ku dhaco labadaasa ilaah isku xidhay ka mahali aladiina min qablihim waa kuwii iyaga ka horreeyey oo kale qariiban in yar ka horreeyey kuwa iyaga in yar ka horreeya waa kuwee laba qoloba waa lagu sheegay sanadii labaad waxa cirbaha la gooyay nimankii reer bani qaynuqaac oo adrucaat meesha laydhaa loo eriyo madiina laga dareeriyey waxa labaadoo iyaguna kow laga dhigo waddada laga duway mushrikiintii beder lagu xaaqay marka kuwani waxay la mid noqdeen kuwii ka horreeyey waliba dee marka la eego ijlaaga iyo dareerinta waxaa lagu sii shabahayaa yuhuuddii sanadii labaad la eriyunbay kuwanna liiskoodii ku biireen ka mahali aladiina min qablihim qariiban kuwii kuwan ka horreeyinbay la mid noqdeen labadaa qolo markay isku darmeen ayaa nin reer bani quraydo ka mid a ogaba waqtigaa reer bani quraydo way soo hadheene ayaa buuq iyo cadhooggii kiniisadda laga garaaci jiray oo weynaa ayuu qaatay reer bani nadiir iyo reer bani qaynuqaacna la eri reer bani quraydo cadhooggaa weynu qaatay ogeysiis buu leeyahy war waxaan idiin sheegaya halkaasay mareen labadeennii qolo waraan ka dayno aan nebiga rumayno kitaabkii towraad waxa ku qoran buu akhriyey in badan buu u sheegay iyagoo qanci lahaabaa koox kala ay ka hoos kacdo wadaadadii ahaa dabeetana waxay idhaahdeen laa nakuunu tabacan limuxamed lagama yaabo inaanu nacamlayaal u noqono nin carbeed ha ku daali baydhan wax alla waxa aad sheegto o dhami way jiraan bay idhahdeen towraadina way qoraysa meeshaan doonno aanu ka dhacna laakiin tabac noqon mayno se iminkaba idhahdaan carab naga adkaan mayso nimankii halkaasay hadalkii dhigeen kuwii saddexaadna dee way ka dareenba labadii qore sia loo galay daaquu waxay dhadhamiyeen kuwaa hore wabaala amrihim bay dhadhamiyeen arrinkooda qaraarkiisi iyo cuqubadiisi walahum cadaabun aliim cadaab kulul ayay leeyihin gaal iyo shaydaan ma kala foge waa isku sharwadeen meelun wada gala naarahana ka wada cabba markuu gaaladhii ilaahay isku shabahay aabbahoodii iyo kii u weynaaye ay xisbiga la ahaena shaydaankiibaa ilaahay uu ku shabahay kamatali shaydaani bay la mid yihin labadooduba id waqti qaala lilinsaani aadamihii uu ku yidhi ina bani aadam ukfur gaalow falamaa kafara markuu gaaloobay kii bani aadamkaha qaala shaydaankiibaa yidhi innii bariiun mink anigu layguma ka hadleeyo waa kaa gacan taagtay buui beri baan kaa ahay imanka laga bilaabo isku colmanihin innii akhaafu allaha rabba alcaalamiin waxaan ka cabsanayaa ilaaha caalamiintao dhan rabbiga wa fa kaana waxa ay noqotay caaqibatahumaa xidhibtoodii cidhibtoodii waxay ku dambaysay annahumaa fi nnaari kownuhumaa fi nnaari inay labadoodiiba naar wada galeen shaydaankii iyo insaankii uu gaalaysiiye waanbiyey khaalidayni fiiha naartaasay ku waarayaan shaydaan iyo cidda raacdaa wadaalika jazaau aldaalimiin dulmifalayaasha abaalkooduna waa kaa halkaa waxaynu ka faa'iidnay insaanka ama bani aadamka markuu hambinayo shaydaanku waa dariiqada uu u lumiyo ta ugu horeysa ee uu kala bilaabayaa waxa weye inuu xerada ka saaro inuu gaalaysiiyo halkaasi uga bilaaba mar horeynu soo xusnay duruqu tadliil ashaydaani lilinsaani tabluq sabca ilaa toddoba qaybood inay noqoto tanaa u khatarsana u horeysa gaalnimo waxaan ahayn kaga aarsan maayo hadduu taa ku kari waayo waa inuu munaafiqnimada u bandhiga hadduu ku kari waayo waa inuu kabaa'irta u bandhiga hadduu ku kari waayo waa inuu saqaa'irta u bandhiga waxoo dhan ba hadduu ku kari waayo waa inuu kusoo kiciyaa colaal qofkan xigto u ah ama saaxiib balla ahoo ka ag dhow oo balla riixa markay u sahlanta id qaala lilinsaani ikfur a'immada qaarkoodna dee qiso kooban bay soo qaataanoo qof shaydaan uu u yimid oo dabeetana uu maaragtay mid suufi ahaayo saas oo kale laakiin waa nasku in caam ahaantaasun loo qaato ayuu ku wanaagsan yahi wakti uu insaanku waxtar u baahan yay buu garabkiisa ka baxaya ummadii baa ilaaha u yeedhay mu'miniintaha rabbi waxa uhi yaa ayuha aladiina aamanuu dadka alla rumeeyo itaquu llaha ilaahay ka cabsada waltandur ha eegta nafsun maa qadamat liqadin nafi waxay aroorta horumarsatay naf walaba eeg aroorta waxa kaa horeya qiyaami baa ilahay aroorta uu ku sheegaya waaba aroortada bal sida cumrigaaga u socdo maalmihii kaa tegay maxay kugu dhaafeen intay la egaayeen bal hadda isqiyaas axadulcalaan baa wuxuu lahaa markaad doonaysa muuqaalka cimriga soo socda aada leedahay waxaad cashar u qaadataa cimrigii hore kaa tegay oo kale cimrigii hore kaa tegay hadduu maanta kula badan yahay oo uu kula badan yahay ka dambe waa la mid buur laakiin kii hore ku dhaafay hadduu kula yar yahay ka dambena waa la mid soddon sano konton sano lixdan sano kii hore ku dhaafay hadduu maanta aada u urursan yahay dee ka dambena waa waa la mid un isagu waltandur nafsun maa qadamat liqadin akownkaagu miyuu buuxaa maxaa kusii jira balee wattaqu llah ilaahay ka cabsada laba jeer ba aayadan kooban ilaahay uu ku celiyay ittaqu llah ina allaha khabiirun bima tacmaluun camalkaad samaynaysaan ilaahay xoogaal buu yii walaa takuunuuha noqonina kaladiina nasullaha kuwii ilaahay ilaaway fa ansaahum anfusahum nafahoodu ilowsiiyey ilaahay qofka ilaawa isagaa isilaaway waxba muu kororsan wax alla wuxuu naftiisa yeelo mooyaane ulaa'ika humulfaasiquuna kuwaasi allay ka fogaadeen ilaahay ood xusi weydo alla wuxuu uhi fadkuruunii adkurkum yaa ayuha aladiina aamanuu dkuruu llaha dikran kaiira in badan ilaahay xusa ilaahay wuu ku xusaya haddaad xusto haddaad xusi weydana isna wuu ku dhaafay laa yastawii misku mid maahabaa ilaahay uhi asxaabu nnaari wa asxaabu ljanna reero naareed iyo reero janno labadaas isku mid maaha asxaabuuljannati qolada jannadu humulfaa'izuuna kuwaas waa kuwo horu maray oo guulaystay oo liibaano badhaadhay low anzalnaa haada alqur'aana calaa jabal kitaabkan qur-aankaa buur haddaan ku soo dejinna baa ilaha jebelku waa buurta adag ase la xaniibtaee dirigaahi ku yaallo ee dubbuhu aanu marayn kaa haddaan qur-aankan ku soo deji lara'aytahu waad arki lahayd khaashican isagoo isdhuldhigay oo debcay mutasadican dildilaacaya oo qarqarxaya min khashyati illaah ilaahay cabsidiisa darteed wa tilka alamhaalu tusaalayaasha nadribuhaa linnaas dadka ayaanu u yeelaynaa lacallahum yatafakkaruun si ay u fikiraan ay wax u dhugtaan qur-aankani sida uu u culus yahay miisaanka uu leeyahay kitaabkan kariimka ah iyo sida uu wax u dabciyo haddii jaamidaadka lagu soo dejin lahaa dareen buu u yeeli lahaa buurtaasi buu kaga khushuucsiin lahaa wuu kaga ilmaysiin lahaa way sii dildillaaci lahay qalbigii bani aadamka wuu ka darayba buurtaa waa ka adag yahayba marka qur-aankoo lagu soo dejiyo jaamidaadka iyo xayawaanaadka inay noogaba rayn lahaayeen oo inooga wanaagsanaan lahaayeen baa laga faa'idaystaa aayadda kitaabka inuu dadka quluubtooda dabciyo oo uu layliyo oo uu culo ayaa ilaahay uu soo dejiyo oo loogu talagaloo lagu dhiirigelinaya huwa ilaahay allaahu ilaahay weeye aladii laa ilaaha illaa huwa waa ilaaha xaq lagu caabudaa isaga unuu keligii caalimu lghaybi waashahaada waxa maqan iyo waxa muuqda isku sibuu ogsoon yihi huwa araxmaanu araxiim araxmaan waa kii nicmadiisu ay caamka ahayd alraxmaan waa ka nicmooyinka waaweyn bixiyey alraxiim nicmadiisa mu'miniinta ayuu ku gaar yeelaa maalinka qiyaamaha ama almunacim bidaqaa'iqi nicam nicmooyinkaan dadka u muuqanaynka bixiyo wey waa sifooyinkii wanaagsanaa ee qaaliga ahaa ayaa ilaahay suuradda uu kusoo khatimaya wallahu aclam